sameeyey dhinaca kale daahir salaad oo ah aqoon-yahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga ahna siyaasi muddo kala gedisan lasoo shaqeeyay dowladda soomaaliya ayaa sheegay in xeerka uu madaxweynuhu soo saaray uu yahay mid si guud uga hadlaya ammaanka qaranka maraykanka uusan ujeedku ahayn in mudnaan gaara siiyo cidna balse si gaara diiradda u saarayo ammaanka qaranka maraykanka marka ay timaadana geeska africa soomaaliya oo idil ayuu sheegay inuu diiradda saarayo gaar ahaan maamul goboleedyada dowladda federaaliga iyo somalilan sida uu daahir salaad sheegay waxaan weydiiyey waxay somalilan uga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dowladda federaaliga ee soomaaliya ee uu xeerku xusay in haddii ciidamo kalgadisan loo tababarayo maraykankana tababarkaasi uu sameynayo
anigu hadda waxaan u hadlayaa shaksiyadayda iyo fikirkayga gaar ku hadli maayo maaragtay afka dowladda xeerkani kow waa xeer madaxweyne sidaad u sheegtay wuxuuna magaciisu yahay xeerka xeerka ogolaanshaha difaaca qaranka maraykanka waxaa jira arrin siyaasadda siyaasadda arrimaha dibadda maraykanku ay aasaas u tahay oo sal u ah days u ah waxaana weeye wax la yidhaahdo containment containment macnaheedu waxa weeye wax kasta oo dhib uga imaanaya maraykanka inay meeshiisa ku caburiyaan ku baabi'iyaan ama ku ay dhibkaa ka hortagaan lasay ka hortagaan qaranka maraykanka marka nabadgelyadiisa halkan waxaanu ka hadlayna waxa weeye qaybtan madaxweynuhu soo saaray waxay ka hadlaysaa meel kasta meel kasta oo adduunka ka mida daafihiisa in nabadgelyada maraykanku ay la socdaan abbaaraan wajahaan samaan iyo xumaanba waxa ka socda inay la socdaan oo ogaadaan waa gartay waxaa jirta in xeerka waa badan yahay qodobo dhowr ayuu xusayaa dabcan waa amniga qaranka maraykanka waanu dareemi karaynaa inta uu la ekaan karayo laakiin waxaan rabnaa inaan diiradda si gaara u saarno geeska africa oo kale marka lasoo hadal qaado waxay ka hadleen taageerada iyo tababarada ay siiyaan dowladda federaalka ee soomaaliya ciidankeeda kuwa maamul goboleedyada iyo somalilan somalilan waxay leedahay markii ugu horreysay ayaa lagu soo hadal qaaday xeer noocan oo kale oo madaxweynuhu uu soo saaro marka maxay si gaar ah uga dhigan tahay somalilan iyo guud ahaanba geeska africa marka la fiiriyo
waa mahadsan tahay waxaan u malaynayaa maraykanku sidiisa saan hore kuugu sheegay wuxuu danaynayaa geesta africa in uu xiriir calaaqaad iskaashi cusub soomaalida cusub taasaanan leeyahay soomaalida cusub la yeesho soomaalida cusub marka sida sharciga halkan ku qoran wixii qof iska sheeganayo waa goonideeda laakiin siyaasadda maraykanka ee ku wajahan geesta africa khaasatan soomaaliya waxa weeye xeerkani waxa madaxweynuhu usoo yani marka usoo gudbiyey usoo usoo gudbiyey labada qaybood ee aqalka maraykanka ka tirsan ee guddiga arrimaha dibadda oo asna laba ka kooban iyo guddiga difaaca oo asna laba ka kooban afartaas qaybood ayaa waxay usoo gudbinayaan wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa gacanta ku dhigaysa xeerkan madaxweynuhu saxiixay wasaaradda arrimaha dibadduna waxay isku dayaysaa inay fuliso implementation inay ku samayso xeerka difaaca qaranka maraykanka waxaa jira marka wasaaradda arrimaha dibadda qaybteeda u qaabilsan horumarka iyo iskaashiga u s aid ayaa gacanta ku qaadi doonta ayaa gudbin doonta oo u gudbin doonta meeshii looga baahna in la keenyo haddaba xeerkan waxaa ku qoran sida ay tahay ugu qoran in laga hadlayo horumarka iyo difaaca difaac marka laga hadlayo marka waxaa la tababarayaa dhammaan dowladda federaalka ciidamadeeda iyo security forcekeeda dowlad goboleedyada iyo somaliland xaqiiqdu siday ugu qoran tahay sharciga maantay waxaan ku darayaa sidaan hore kugu sheegay gobolka argagixisadii ayaa joogta waxay dan u ah gobolkao dhan arrimaha nabadgelyada iyo horumarka inaan la siyaasadayn oo dhinac siyaasada lagu sama sababta waxay tahay bulsho ayay waxaan ku taxalluqaan mashaariicdani waa bulsho lagu nabadgelinayo waa bulsho lagu horumarinayo marka in siyaasad laga ilaaliyo oo aan aan aan aan shaf xabadka lagu qaadan ayay ila tahay oo ku fiican tahay ugu dambeyntii maraanu wareysanay wakiilka somaliland washington waxa uu leeyahay in xeerkani uu soo baxo si gaara somalilan loogu xuso waxa ay daba socotaa socdaalkii madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi uu ku yimid washington horaantii sanadkan arrintaasi makuu muuqataa muuse biixi waxaa cazumay hay-ad hay-addaas oo dentank isku magacooda hadda hontaal buu lagu soo dejiyey hay-addiisuu tegey wixii kolleyba xildhibaanaa oo si gaara ajinay waa malaha waa la kulmay laakiin wax gaara midda kale maraykanka qof kastoo soomaaliya iman kara oo xil haya marka malaha macnadeedu haddii madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug qorqoor uu yimaado maraykanka oo u imaan karo minnesota lagu casumi karo ama meel kale lagu casumi karo in la yidhaahdo waxaa minnesota waxay aqoonsatay qorqoor iyo iyo statekiisa marka taas waxaan u malaynayaa wax far laga gaaraya ma waxaa fiican ilaahay idinkiisa ilaahay inuu maaragtay qulubta soomaalida isku soo celiyo iskaashiga soomaalida cusub iyo maraykanka dowladda maraykanka u bilowday waxaa fiican in runta laga sheego wanaagiisa iyo dardargelintiisana laga shaqeeyo waayo soomaali oo dhan ayuu dan u yahay wanaag iyo ilaahay idinka khayrna waa u yahay arrimaha anigu saasaan odhan lahay
kaasi waxa uu ahaa daahir salaad oo aqoon-yahan bartay cilmiga siyaasadda bulshada iyo diblomaasiyadda caalamiga horena islamar ahaantaasina lasoo shaqeeyey dowladda soomaaliya wuxuu u waramayey v o a gaar ahaan goor dhoweyd oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay markana dhinaca iyo magaalada baydhabo ayaanu aadi doonaa goordhow